بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كا كونتون يكو waxaana ku sharaxaynaa oo ka bilaabanayaa baabka tobnaad qaala shaykhu raximahu llahu tacaala baabu laa yudbaxu lilahi bimakaanin yudbaxu fiihi ligayr illah baabu laa yudbax in la yidhaahdo laa yudbax iyo in la yidhahdo laa yudbaxu labadaba ay culummadu waa tilmaameen marka laa yudbaxu inaan loo- loogu gowrici mayo lilaahi alle bimakaanin ay fii makaanin macnaha meel yudbaxu loogu gowracayo fiihi makaanka ligayr illaah ilaahay waxaan ahay wax macnaha waxa weeye shiikhu markuu ka soo baxay addabxu ligayr illaah ayuu haddana masalo kale ishaarayaa oo baabkan kaga hadlayaa xadiidka soo socda oo maaragtay eh, thaabit ibnu daxaak ayaana waadixinaya macnuhuna waxa weeye meel lagu samaynayo shirki ama ilaahay lagu caasinayo baan ilaahay ku caabudayaa oo markaa shabahayaa dadkii waxaa samaynayay lama ogola matalan meel baad waxaad rabtaa inaad neef ku qashid ood neefka ilaahay darti u qashid meeshaas haddii shirki lagu samaynayo oo jin wax loogu qalayo ama sanamyo wax loogu qalayo ama shirkiba lagu samaynayo ma ma ma bannaano xaaraan bay noqonaysaa inaad adna ilaahay ku caabudid waayo waxaa isshabahaya bay dhaheen culummadu tashabuh baa imaanaya waxa weeye xumaantii ay samaynayeen iyagii waxbay qalayeen shirki bay u qalayeen meeshaasayna ku qalayeen adigina ilaahay dartii baad u qashay haddee ilaahay dartidan aad sheegaysa qalbigaagay ku jidhaaye daahirka dadku ma oga daahirkii waxaa la eegayaa kaana neef buu gowracay kana neef buu gowracay laa farqa isku mid baatiin marka taasaa marka la diidayaa atashabuh bilkufaar ayaa la diidaya halkan marka shiikhu waxa uu deliishaday xadiidkeenu ku waadixin doonaa arki doonaaye waxa uu deliishaday aayadihii ku soo degay masjidu diraar oo fi suurati towba iyo xadiidka waxa weeye ibnu daxaak marka xadiidka casharka dambaan ku sharaxaynaa aayadahan fi suurati towba ayaynu casharkan ku sharaxaynaa allah waxa uu yidhi waxaa laga sheekeynaya munaafiqiintii qisadoodii ayaad looga sheekeynaya sheikh wuxuu soo qaatay qowluhu wuxuu yidhi wa qowli llaahi tacaala yacni qowli llaahi tacaala laa taqum fiihi abadaa lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalu yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu lmudahiriin aayaddan waxaa ka horreysay nahyigan laa taqum meesha uu ku dhacayo laa taqum fiihi xagee ku dhacayaa aayadda ka horreysaa lagu soo sheegay allah wuxuu ka soo sheekeeyey munaafiqiintii oo meelo badan lagaga soo sheekeeyey allah waxa uu yidhi marka kabacdi markaa والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا marka aayadahan qisadooda iyo soo nusuulkooda culummada ay tilmaameen ayaa si waadixa loogu garanaya ibnu jariir ayaa tilmaamaa isagoo oo ka warinaya mujaahid iyo saciid ibnu jubayr iyo aayadahani waxay ku soo degeen waxaa jiray nin la yidhaahdo eh, abu caamir alraahib la oran jiray markii dambena nebigu u bixiyey abu caamir alfaasiq nin dhib badan buu ahaa oo aad iyo aad nebiga ola colaytamay oo dhibaato badan buu ahaa waxaa la yidhi markii uxud uu dhacay dagaalkii uxud oo arkay beder oo uxud oo arkay islaamkii inuu xoogsaday ayuu waxa uu sameeyey wuu tegey munaafiqiintii marka madiina ayuu ballan iyo cahdi ka qaaday oo warqad buu u soo qoray baa la yidhi wuxuu yidhi anigu waa tegayaa buu yidhi waxaanan aadayaa ruum boqorkii halkaa reer ruum baan u tegayaa ciidan iyo hub iyo rag baan u doonanayaa madiinaana ku soo duulayaayo inaan moxamed iyo raggiisa madiina ka saaraan raba haddaba waxaad samaysaan waxaad ii samaysaan meel aan ciidankaa keeno oo aan ka dhigana gabaad oo waxa weeye saldhig noo sameeya waxaadna samaysaan saldhiggaa masaajid ka dhiga si aan laynoo ogaan masaajid intaad dhistaan oo weliba masjidu quba agtiisay ka dhiseen masaajidkaas aayadda ilaahay baa inoo sheegay asbaabta ay ula jeedeen oo dhan haddaba masaajidkii bay dhiseen quba agtiisay ka dhiseen markay dhammeeyeen bay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wassalaam iyaga oo khiyaano wata waxay rasuulku ilaahay masaajid baanu dhisnay dadka ducafada iyo dadka tabarta yar iyo inay ku tukadaan kaale noogu tuko ha oo noo barakee nebigu wuxuu yidhi hadda safar baan u socdaayoo tabuug baa loo socday markaan soo noqda ha inoo ahaato nebiga waa baxay tabuug buu aaday muddaa lagu maqnaa waa la soo noqday markii loo soo dhow yahay madiina oo la soo dhowaaday ayaa aayadahan ku soo degeen waaladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan been ilaa akhir aayaat nebigu rag buu diray wuxuu yidhi dumiya oo guba waa la dumiyey waana la gubay meeshiina kabacdi waxay noqotay qashinqub masjidu diraar baa loo bixiyey saas ayay aayaduhu ka hadlayeen allah marka wuxuu yidhi waladiina ittakhaduu ay wa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid ah aladiina kuwii ittakhaduu samaystay masjidan masaajid diraaran ay ay ku dhibayaan masjidu quba iyo muslimiintaba ay liajli darar ay u samaynayaan masjidan diraaran waa cilada koowaad ay u samaysteen waa kufran iyo gaalnimo ee inay gaalnimadooda hadda halkaa ku qarsadaan wixii gaalo ana halkaa ugu yimaadaan ay noqoto gabaad iyo dhufays halkaa islaamka lagala dagaalamo ha wa kufran ayay u samaysteen waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniina inay ku kala geeyaan mu'miniinta qubo ku tukanaya si ay marka maalan markii laba saf saddex saf lagu tukan lahaa qaar inay xagga aadaan oo jamaacadii quba inay nusqaamiyaan oo qaar ay kaxaystaan ayay ku talagaleen wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasuulahu min qablu ayna dhufays uga dhigaan uu ku gabado oo halkaas ay u noqoto gabaad liman xaaraba allaha wa rasuulahu min qablu waa abu caamir alfaasiq iyo raggiis saasay ku talagaleen marka maxay odhanayaan allah waxau yidhi walayaxlifunna in aradnaa ila alxusna waxay ku dhaaranayaan wax kale ulajeedadeedu ma ahayne wanaag baan raadinaynay oo in masaajidkaa dadku ku tukadaan iyo khayr iyo ilaahay dartii baan u dhisnay ilaahay baa ku beeniyey wallaahu yashhadu inahum lakaadibuun ilaahay wuxuu ka markhaanti kacayaa inay beenlowyaal yihiin oo qowlkoodaas ay been ku sheegayaan oo ay yihiin kadaabiin ee ay ulajeedadaas afarta ah inay masaajidka ku dhibaan masjidu quba inay muslimiinta ku kala geeyaan inay gaalnimo ku sameeyaan inay gaalada dhufays uga dhigaan afartaas cilo ayay u dhiseen masaajidka markaasaa ilaahay waxau yidhi waa kan marka mawdicu shaahidka aayadda uu shiikhu u keenay laa taqum fiihi abadaa weligaa ha istaagin masaajidka gudihiisa ay laa tusalli oo kala wey ha laa taqum ay laa tusalli fiihi masaajidka gudihiisa ha ku tukanin waa makaanu macsiya waa meel ilaahay lagula colaytamayo iyo rasuulka marka adigu ma ogide annagaa oge ilaahay baa u waxyooday marka ilaahay baa og rasuulku cilmi qeybka ma oga laa taqum fiihi abada lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih masaajid maalintii ugu horreysay min awali yowmin ay maalintii la bilaabay qasdiga iyo ulajeeddada loo bilaabay ahayd taqwa allah cabsidii ayaa mudan inaad ku tukatid oo istaagtid oo booqatid waa masjidu quba lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih kaa ku tukaa la yidhi kan ha istaagin waayo masjidu quba ilaahay dartii baa loo dhisay kanna waxaa loo dhisay ilaahay iyo rasuulka in lagula dagaalamo ha ayaa loo dhis allah waxau yidhi fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu fiihi ay masjidu qubaa dhexdiisa waxaa ku sugan oo ku cibaadaysanaya rijaalun rag yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay isdahiraan wallaahu yuxibu almudahiriin ay almutadahiriin allahna waa jecel yahay kuwa isdahiraya oo isnadiifinaya dahaaradan marka fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu waxaa laga wadaa bay yidhahdeen culummadu sidaa ay maaragtay tilmaameen axaadiitu waxaa jira xadiidkii ay wariyeen sunanka iyo imaam axmed iyo kayruhum sheekh albaanina irwa alqabiilka ku takhriijiyo oo saxiix ah waa la weydiiyey ahlu quba nebigaa weydiiyey wuxuu yidhi ilaahay wuxuu idinku ammaanay dahaara maxay tahay dahaarada ilaahay idinku ammaanay markaasu waxay rasuulka ilaahayow waxaanu lahayn deris yahuuda marka waxay samayn jireen yahuudda ahlu kitaab bay ahaayeene markay bannaanka u baxaan oo soo xaajo gutaan saxarada iyo kaadidaba waxay isaga dhaqi jireen biyo carabtana dhaqankoodu wuxuu ahaa inay dhagxanta iyo qoryaha iyo isticmaalaan oo biyo in lagu issujuudo qabla alislaamka maay aqoon oo carabtoodu carabtu waxay u badnayd dhaqankan kale yahuudduna biyahay isticmaali jireen markaasaa waxay yidhaahdeen qaadanoo ku dayanayoo mid naga mida ma jira rag iyo dumarba hadduu baxo wuxuu ku soo dhaqaa farjigiisa biyaha markaasuu nebigu wuxuu yidhi waa taa midda laydinku ammaanaye laazima marka ha marka taa weeye xadiidka saxiixa laakiin xadiid waxaa jira culummadu daciifiyeenoo ee odhanaya dhagxanta iyo biyahan isku darnaa kaa waa la daciifiyey ee waxa weeye biyaha keliyaan kusoo istijoodnaa taas ayaa saxiixa marka in biyaha keliya lagu istijoodana waa saxiix dhagxan keliya in lagu istijoodana waa saxiix in la isku daro laakiin daliil male taa marka waa masjidu quba ayaa raggaas dahaarada marka culummadu waxay yidhahdeen sida abulcaaliya uu yidhaahdo dahaarada najaasada oo xisigaa la iska daahiriyaa waa xasanun laakiin waxay kaloo iska dahaarinayeen dunuubta marka dahaarada labay u kala qaadeen culummadu dahaara macnawiya oo qalbigooda ay ka dahirayaan shirkigii iyo gaalnimadii iyo munaafiqnimadii macaasidii iska dahirayaan oo diinta ilaahay raacayaanoo nebiga ku dayanayaan iyo dahaara xisiyo najaasadii ay iska dahirayaan oo jirkooda iyo dharkooda iyo meeshay ku tukanayaanba ay daahirinayaan labadaba markaa waa aayaddu waa soo gelaysaa wallaahu yuxibu lmudahiriin ilaahayna wuxuu jecel yahay kuwa isdahiraya almutadahiriin bay ahayd waa la isku idqaamay taada iyo daada isku makhrajkooda isku dhow waa la isdhexgeliya markaa marka kuwa isdahirayana ilaahay waa jecel yahay dee xubbiga ilaahayna waa sifa min sifaati illaahi khilaafan lil- waxa weeye liman ankara k- maaragtay sida ashaacirada iyo ciddii maaragtay diiday ee sifaadka ilaahay halkan marka qowluhu uu yidhi allah lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin ayaa waxaa jira xadiid imaamu muslim uu warinayo oo uu leeyahay laba nin ayaa waxay ku murmeen masaajidka lagu aasaasay taqwada maalintii ugu horreysay waa masaajidkee nin wuxuu yidhi waa masjidu quba nina wuxuu yidhi waa masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi waa masjidii haada taa imaamu muslim ayaa warinaya waa xadiis saxiixa waxaa kale oo uu tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam masjidu quba inuu waxa weeye masjid fadaa'il leeyahay oo wanaag uu leeyahay marka intayna wana- wanaaggii fadaa'isha u gelin ee, xadiidkaa hadda hore aynu sheegnay wuxuu sheegay oo ku jiray inuu nebigu yidhi ilaahay wuu ida ammaanay haddaa masjidu ahlu qube maxaad samaysaan marka aayaduhu masjidu quba bay ku soo degeen wuxuu ku jamciyaa imaam ibni kathiir raximah allahu tacaala laa munaafaata baynahumaa buu yidhi iskama hor imaanayso waayo masjidu qubaana waa lagu asaasay taqwada min awali yowmin waxaana uga sii horreeyey oo lagu asaasay taqwada masjidka nebiga calayhi salaatu salaam marka labadooduba aayaduhu masjidu quba bay ku soo degeen oo waa masjidu quba masjidka la leeyahay la masjidun usisa cala taqwa min awali yowm wa masjidu nabiyi min baabi awlaa masaajidka nebiguna waa uga sii horreeyeyoo isagana waxaa lagu asaasay taqwada ilaahay waxaa kaloo soo aroortay fadaa'il uu leeyahay masjidu quba oo axaadiidta nebigu inuu soo booqan jiray masjidu quba raakiban wa maashiyan sida imaamu albukhaari iyo warinayaan wa kayru waa soo booqan jiray nebiga calayhi salaatu salaam mar walba waana ku tukan jiray oo fadli iyo wanaag iyo maziye waay waxaa kaloo jira xadiidka sunanka iyo wariyeen imaam axmed iyo saxiixa oo imaamu tirmidi iyo waxa uu yidhi eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam salaatun fi masjidi quba tacdilu cumra masaajidka quba salaada lagu tukado waxay la ajar tahay cumro lasoo cumraystay waa xadiis saxiixa idan masjidka wey masjidu quba waa la ammaanay fadli iyo wanaag buu leeyahay marka khulaasatu lqowl mowdica shaahidku waa maxay shiikhu aayadda u deliishaday wejhul istidlaalku waxa weeye haddii la diiday masaajidkii masjidu diraar oo niyadiisu ahayd in shirki iyo waxa weye xumaan loo aasaaso ilaahay lagu caasiyey uu noqday makaan ilaahay shirki loogu samaynayo oo ilaahay lagu caasiyayo waa la- loo diiday nebiga calayhi salaatu salaam waxaa la yidhi laa taqum fiihi abada amarkaasna waa dadka muslimiinta ah oo dhan buu ku dhacayaa ilaa qiyaami saaca sidaa daraaddeedba wuxuu noqday qashinqub oo waxaa la yidhi dib dambe waxay noqotay meel masbale ah oo qashinka lagu qubo ayuu noqday masjidu diraar baa loo bixiyay masjidu quba oo taqwo lagu aasaasayna ku cibaadaysaa la yidhi haddaba mawdicu shaahidkeenna waxa weeye meesha ilaahay waxaan ahayn wax loogu gowraco oo xoolaha lagu qalayo ama qabuuraha awliye wax loogu qalayo ama meelaha jinka wax loogu qalo booranaha iyo jinka iyo fooxisooyinku ay shidaan loogu qalo ama sanamyada ama ciidaha jaahiliga lagu sameeyo xoolaha lagu qalo ilaahay darti waxba loogu gowrici mayo waayo waa makaanu macsiya waa meel ilaahay lagu caasinayo ma bannaana ilaahay lagu caabudo xadiidkuna waa inoo waadixin doonaa oo waxa weeye xadiidka ayaa masalada nas ku ah oo gaar baan u sharaxi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala wallahu aclam billahi towfiiq